bismillaahi raxmaan raxiim khayaartiina dhegeysanaysa ee waxaad kusoo dhawaataan warka dowriye reediyo dalsan qodobada wararkeena kuwooda ugu doorkaroonee haddii uu rabbi raale ka noqdo aad dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqonaya
allah u naxariistay meydka marxuumad aamine maxamed cabdi oo maanta lagu wado in la keeno magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya
kaliska booliiska magaalada beledweyne oo ka hadlay qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay magaaladaasi
ma ka tirsan beesha caalamka oo cambaareeyay dilkii marxuumad aamine oo xalay qarax lagula egtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
wasiir bayle oo dowladda maraykanka kala hadlay dhammaystirka doorashooyinka iyo deyn cafinta soomaaliya
kaliska booliiska gobolka nugaal oo ka shiray weerarada al-shabaab iyo daacish ay ka fuliyaan deegaano ka tirsan maamulka puntland
qaramada midoobey oo cambaareysay diyaaradaha waa qaramada midoobey oo cambaareysay weeraradii lagu qaaday garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho
waraadka dibadda ee warka duur ku jirana waxaa ugu waaweyn
maraykanka oo ruushka ku eedeeyey in uu dembiyo dagaal ka geystay dalka ukraine
iyo xogoyihii ugu horreeyey ee arrimaha dibadda dalka maraykanka oo geeriyood
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa hagaag dhageystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena kuwoodii ugu door karoonaa iminkana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan warkuna wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda dalsan waana duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegantahay afar iyo labaatanka bishii saddexaad sanada labada kun labaiyo labaatanka
aynu ku bilownay xili xalay qaraxyo ismiidaamin ah ay ka dhaceen gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan islamarkaana ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac islamarkaana xildhibaanad aamina maxamed cabdi ay ka mid ahayd dadkii mugga iyo miisaanka lahaa ee ku geeriyooday qaraxaasi ayaa waxaa maanta lagu wadaa in meydkeeda la keeno magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waryaheenna xuseen washington ayaa qodoboreedkani inoo qaadaa dhigaya
waxaa daqiiqado kadib garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada muqdisho lagu wadaa in laga soo dejiyo meydka allah u naxariistee marxuumad xildhibaan aamine maxamed cabdi oo xalay lagu dilay qarax ismiidaaminaha oo lagula beegsaday magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hirshabelle meydka aamine maxamed oo daqiiqado ka hor laga soo qaaday garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa la filayaa in saacad kadib laga soo dejiyo garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada muqdisho si aas qaran loogu sameeyo magaalada muqdisho caasimada dalka garoonka diyaaradaha aadan cadde ayaa waxaa ku sugan xildhibaano wasiiro siyaasiyiin mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka iyo dadweyne kale islamarkaana ka qeybgeli doona salaada janaasada sida qorshe uu yahay oo lagula dukan doono marxuumada gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde qof isku soo xiray walxaha qarxa ayaa habeenimadii xal ahayd isku qarxiyey xildhibaan aamine maxamed cabdi xili ay ku socotay waa xili ay ku socotay gudaha afaafka hore ee xarunta madaxtooyada magaalada beledweyn waxaana xiligaas la socday asgar ilaalo u ahayd iyadoona iyada iyo ciidamadii la socdana uu goobta ay ku dhinteen kadib markii qof isku soo xiray walxaha qarxa uu isku qarxiyey sidoo kale qarax kale oo isla daqiiqado kadib ka dhacay afaafka hore ee waa aan idhahday cisbitaalka weyn ee magaalada beledweyn ayaa waxaa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa waxaana lagu qarxiyey dad halkaas ku sugnaa islamarkaana ka qayb ahaa gurmadka loo sameynaya dadkii waxyeelada ay kasoo gaartay qaraxii hore ee lagula beegsaday gudaha xarunta waa madaxtooyada xildhibaanad aamina maxamed cabdi oo ka mid ahayd baarlamaankii tobnaad ee dowladda federaalka soomaaliya allah u naxariistay aamine maxamed cabdi ayaa markii hore beledweyne waxay u tagtay tartanka doorashada kuraas kursiga ay ku fadhiday oo markan ay dooneysay in ay kusoo laabato kursigaas iyadoona maalmihii lasoo dhaafay ee ololo xoogan ugu jirtay sidii ay usoo noqon lahayd kursigaas oo ay ololo doorasho ka baday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan si kastaba mas-uuliyadda qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyne oo mid ka mid a lagu qaarjiyey xildhibaan aamine maxamed cabdi oo kamid ahayd baarlamaankii tobnaad ayaa waxaa mas-uuliyaddooda sheegtay dagaalamayaasha al-shabaab iyagoona sheegay inay beegsadeen xildhibaano mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin kale oo ay ku jiraan musharaxiin kuwaas oo beledweyne u tegay inay kuraas doorasho kasoo qaataan halkaas
mahadsanid isla wararkaas ayaynu ku guda jirnaayee xubno ka tirsan wakiilada beesha caalamka ayaa cambaariyey dilkii xildhibaanad aamin ah xubno ka tirsan wakiilada beesha caalamka ayaa cambaariyey qaraxii ismidaaminta ahaa ee xalay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan lagula beegsaday xildhibaanad aamine maxamed cabdi oo ka tirsaneyd baarlamaankii tobanaad ee dowladda safiirka midowda yurub ee soomaaliya oo qoraal kooban barteeda twitter-ka kusoo qortay ayaa si weyn u cambaareysay falkaasi ee dhacay sidoo kale xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa waxa uu cambaariyey qaraxa lagu dilay xildhibaanad aamine maxamed cabdi iyo dad kale oo la socday iyagoo ka tacsiyadeeyay geerida marxuumadda qoraal laga soo saaray xafiiska u n k ee muqdisho ayaa waxaa lagu dalbaday in baaris lagu sameeyo qaraxa lagu dilay xildhibaanad aamine maxamed sidoo kalena ku baaqay in hanaanka doorashada dalka lagu soo gebagabeeyo si nabada oo ammaan ah safiirka ingiriiska ee soomaaliya ayaa qaraxyadii shalay iyo xalay ka kala dhacay magaalooyinka muqdisho iyo sidoo kale beledweyne ku tilmaamay mid lagu doonayo in lagu carqaladeeyo doorashada ka socota dalka soomaaliya
taliyaha qeybta booliska gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle isaaq cali cabdulle ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaare ay ka dhashay qaraxii ismidaaminta ah ee xalay ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taliyaha isaaq cali oo shir jaraa'id ku qabtay ama u qabtay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in qaraxii koowaad uu ka dhacay afaafka hore ee xarunta madaxtooyada islamarkaana qof isku soo miidaamiyey uu isku qarxiyey xildhibaanad aamine maxamed cabdi iyo dadkii la socday oo si toos ah uu u beegsaday
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون وهرين waxaan leenahay inta meeshan ku dhimatay iyo goobta kale oo qarax ka dhacay ba Allah u naxariisto dadka ku dhintay Soomaaliyeed ee sida la socotaan xalay abaara labada saac ayaa qarax wuxuu ka dhacay afaafka hore ee xarunta gobolka ee meeshaas waxaa ku geeriyooday dad aad u fara badan oo ay kamid ahayd xildhibaanada aamina Allah u naxariisto naxariista jannada Allah siiyo ee meeshaas ilaa 15 qofood camal ayaa ku dhimatay qaraxa markuu dhacay kadib wixii dhaawacyo ahaa meeshaas ka dhacay iyo meydidkii sida caadadu tahay waxaa la keenaa isbitaalka weyn isbitaalka dadka yimid oo dee eheladooda ka fiirinaya ama eheladooda ay dhaawacyadaas ku jireen iyo dadkii dhaawacyadooda soo qaaday ayaa haddana gaari kale oo gaari noocan la yidhaahdo noohada la yidhaahdo ayaa waxay isku qarxisay isbitaalka hortiisa waa aragtaan isbitaalka si u burbursan yahay isbitaalka weynaa magaalada beledweyne goobaha ganacsiga si u wadbaabeen oo arkaysaan meeshan gaari qarax aad iyo aad u xoog badan ayaa ka dhacay dadka ugu badan halkan ayay ku dhinteen dadka hilbahoodii ilaa xalay ilaa saaka ayaan guraynay dad badanna dadkii shacabka ahaa ayaa dhaawacyadii iyo meydadkii maadaama wakhti habeen ay ahayd ka qaaday hadda waxaan wadnaa tirkoobkii muxuu ahaa dadkan sian u xaqiijin lahayn meeshaan ku dhintay waxaan qiyaasaynaa inay tiro aad iyo aad u badan tahay intaa hadda aan hubno waa soddon tiro kor u dhaafayso inay ka sii badan yihiin waa rajayn waa u malaynaynaa marka waxaan leenahay dadka soomaaliyeed oo meeshaan ku dhintay waxay ahaayeen dad shacab ah waxay ahaayeen dad ganacsato ah waxay ahaayeen dad muxuu ahaa dhaawacyadii iyo eheladoodii dhaawacantay u yimid intaan haddaan ognahay wax mas-uuliyiin ah ama wax muxuu ahaa maamulka dowladda ka tirsan gabadhii xildhibaanada ahayd oo aamina baan hadda ka garanaynaa iyo nin xildhibaan hore ahaayo xildhibaan dhuxul la yidhaahdo asna qarax halkan ahaa ku dhintay dadka intiisa kale waxay ahaayeen dad shacab ah oo dhallinyaro iyo dumar iyo u badan ay ahaayeen meydadkoodii ilaa xalay baan meeshan ka guraynay dhaawacyadoodii isbitaalada yaallaan dowladda federaalka iyo dowladda dowlgoboleedka hirshabeellan waxaan ka rajaynaynaa inay dhaawacyadaas wixii dardaran oo aanan aanan muxuu ahaa ii sheeg aan halkan lagu dabiibi karin dad badanaa jira oo dhaawacyo culus ay soo gaareen sidii gurmud loogu fidan lahaa oo isbitaalada waaweyn oo sida muqdisho kale loo geyn lahaa iyadana gurmud loogu sameeyo dadka reer hiiraanna waxaan leenahay war waad arkaysaan wax dhimanaya oo dhiiggooda daadanaya waa shacabkii weeyaan nimankan kalama jecla dadka soomaali dhiiggoodan bay u baahan yihiine cid gaar taarged uga ah ma jirto taarged waxaa u ah shacabka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed inay dhiiggooda daadiyaanna taarged u ah waxaan leenaha marka ciidamada shacabka haddii aad la shaqaysaan dee xaafadihiinay ku jiraan guryihiiay ku jiraan ayay ka soo ambabaxayaan ayagaa lagu qarinayaa waxaan leenaha marka haddii aad qariso ama gurigaaga aad ka soo sheegi weyso ama intaad information hesho aad ciidamada amniga la soo xiriiri weyso walaalow ama adaa ku dhimanaysid ama walaalkaa ku dhimanaya ama mid kaloo eheltiinaa ku dhimanaya waxaan leenaha marka shacabka si dhiiggiina loo badbaadiyo aan hal meel hal dhinac ayaan ugu wada jeesanna cadowga ciidamada dowladdana hadda sidaad la socotaan hadda baaritaanna iyo xaafadaha kala duwan ee gobolka magaalada beledweyne ay ku wadaan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala waxaan dhibkan dhacay dee dad isqarxiyey oo naftood hallegayaal ayaa ka dambeeyey laakiin dadkii soo abaabulay iyo meelihii laga soo abaabulay iyo xarumihii meelihii ay ka yimaadeen insha allahu tacaala dadkii baa kulley dad baa jira waxaan shaqo ku lahaa inaan ciidamada amniga ay gacantooda soo geli doonaan waa rajaynayna insha allahu tacaala shacabkana ayagana wax ka codsanay inay nala shaqeeyaan inta ku dhimatana waxaan leenahay alla mar labaad allah u naxariisto
hagaag dhegeystayaal intaasi ayna kaga gudubno taliska booliiska magaalada beledweyne oo ka hadlayay qaraxyadii ismidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay magaaladaasi taliska booliiska gobolka nugaal ayaa waxa ay ka shireen weerarada al-shabaab iyo daacish ay ka fuliyaan deegaanada maamulka puntland suleymaan alcadaal ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya
taliyaha qaybta booliska gobolka nugaal gaashaanle sare xuseen cali maxamuud ayaa shir gudoominayey ama shir gudoomiyey shirka looga hadlayey la dagaalanka al-shabaab iyo daacish oo ay ka qayb galeen taliyayaasha saldhigyada kontaroolada iyo kuwa heeganka shirka ayaa lagu falanqeeyey falalka amni darro oo al-shabaab iyo daacish ay ka geystaan gudaha deegaanada puntland iyo sidii ciidamadu u feejignaan lahaayeen loogana hortegi lahaa dhibaatooyinka xiliyada qaarkood ka dhaca maamulkaasi taliya xuseen cali ayaa faray laamaha amniga gobolka nugaal iyo kuwa magaalada garoobe inay sii laba jibaaraan sugitaha amniga islamarkaana laga hortago wax kasta oo keeni kara amni darro dhaca maadaama ay soo dhowdahay bisha barakeysan ee ramadaan sidoo kale taliyaha qaybta nugaal ayaa ka hadlay kahortaga maantooriyaha oo xilligan kasii ama kusii yaraan kasii yaraanaya gudaha magaalada garoobe wuxuuna digniin u diray taliyaha dadka isku dayaya inay si qarsoodi ah maantooriyaha kusii geliyaan caasimada maamulka puntland iyo garoobe
dhammaan waxaan salaamaya saraakiisha isugu timi shirkhamiseedka oo ka hadlay xaaladda amniga ee gobolka nugaal gaar ahaan caasimadda in aan xoojinno iyo waxyaalihii asbuucan la soo maray ayaan in yar noqdooyin bulshada la wadaagaynaa oo ka mid a arrimaha la rabo inay ciidanka booliiska gobolka nugaal ay qabtaan marka ugu horraysa waxaan bulshada gobolka nugaal la wadaagaynaa xaaladda guud ee gobolka nugaal inuu yahay nabadgelyo wax dhibana ka jirin xaaladda nabadgelyadana ay boqolkiiba boqol tahay ciidamaduna ay ku jiraan shaqooyinkoodii loogu talagalay waxaan marka hore aad ugu mahad celinayaa shacabweynaha gobolka nugaal gaar ahaan caasimadda sida ay noola shaqeeyaan oo ay ciidanka booliiska ula shaqeeyaan gobolka nugaal waxaan leenahay dhammaan culimada iyo odayaasha dhaqanka iyo haweenka iyo ganacsatada iyo dhallinyaraduba uga mahad celinaynaa shaqadii wanaagsanayd oo aan wada haynay inay sii laba jibaaraan oo ay wakhti ku bixiyaan ciidanka booliiska inay la shaqeeyaan alla alligeed ayaa amnigu inuu ku xaqiijimi karaa waxaan kaloo bulshada u sheegayaa gaar ahaan caasimadda inay xaafadaha iyo waxa weeye laamaha ay si gaara ula shaqeeyaan saldhigyada iyo meelaha roondada dhammaantood waxaan rabnaa in guryaha layrka lagu xiro oo luuqyada iyo waddooyinka mugdiga ah uu guri walba uu layrka shido laambad wax weyn ma yeelayso laakiin waxay keenaysaa amni iyo in la arko cid kasta oo maraysa waxaan bulshada ugu baaqaynaa inay gulubadaas ku xidhaan oo leyrkaasu shidmo oo amniga qayb ka noqdo oo qof kasta oo maraya iyo cid kasta oo tuuga la helayo waxaan leenahay inay bulshadu ay gacan weyn ka geysato booliiska kula shaqayso wax kastoo la arkana ay booliiska la soo xidhiiraan waxaan faraynaa ciidamada inay si dhow ula shaqeeyaan bulshada u dhibriyaan nabadgelyadoodana ka shaqeeyaan bulshadana ay si dhow ula shaqeeyaan qaybaheeda kala duwan si aynu u noqonno gobol ammaanah bulsho wada shaqaynaysa meel u wada jeeda amnigeennu wuxuu ku xidhan yahay wada shaqaynteenna dhammaanteen waxaan ka codsanaynaa inay bulshadu siay noola shaqeeyaan iyo si ka dhow noolasha shaqeeyaan ciidankana waxaan faraynaa inay shaqadooda laba jibaaraan dardargeliyaan cid walba amaamiirtii la faray ay fuliso iyadoo lagu joogtayn doono cid walbaba shaqaday hayso meeshay ka hayso iyo sayoo haysoba lagu jagarayn doono qof kastana laga doonayo waxaa laga doonayaa qof kasta oo saldhig ku xidhan afartan iyo siddeed saac wax ka badan inuusan ku xirraan karin oo sharciga la geynayo ama la sii daynayo oo dembiga lagu waayo intaasba waxaan rabnaa in la dardargeliyo oo bulshaduna ay noqoto qaybta ugu wanaagsan ka qaadato aad iyo aad ayaan u rajaynayaa inay intaasoo wada shaqaysa oo meel wada jeeda inay nabadgelyo noqon doonto inay dhan u wada jeensan doonto waxaan fariin yar u dirayaa khamriilayaasha habeenadaana amoodo inay xoogaa ee, ee, dareen kale aan ka arkayo iyo meelaha ay joogaan inay s- booliisku tallaabo sharciga ka qaadaan cid walbana ay ku amran tahay nin khamriilaa ama cabaya ama sita ama la maqlo inay sharcigu ay soo qabanayaan oo laga rabo inay sharciga keenaan wakhti kastana laga doonayo qofkii raba inuu ka waantoobo hadeerba inuu iskaga baxo inuusan hadeerba intaan laamaha ciidanka booliisku soo qaban oo sharciga ku keenin hadeerba yaan lagu arag gaadiidleyda waxaan leeyahay gaadiidkiina yaan laydinka saarin yaan lagu qaban yaysan hadhow ay- aysan sharcigu ma sii daynayo
codkaasi taliska gobolka nugaal markaasi waxaa uu dambeeyey warbixintii waryaheena salemaan xuseen alcadaala akhbaaraadka soomaalida ka baxsan haddii aan eegno dowladda mareykanka ayaa sheegtay in xubno ka tirsan ciidamada ruushka ay dembiyo dagaal ka geysteen dalka ukraine sida uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda dalka mareykanka antony blinkan blinkan waxa uu intaa ku diray in go-aanka gaarista washington ay ku saleysan tahay qiimeyn taxadar leh oo lagu sameynayo xogta laga heli karo marka la eego dadweynaha iyo weliba kuwa sirdoonka ah waxa uu sheegay inay jiraan warbixino badan oo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan in weeraro aan loo meeldayin oo si ulakac ah loogu bartilmaameysanayo dadka rayidka ah iyo weliba tacadiyo kale ciidamada ruushka oo ay ka geysanayaan dalka ukraine isagoo tilmaamay in weerarana- weeraradan ay ka dhaceen magaalooyinka go-doosan ee maribol bacon ayaa isagu ama bilikan war qoraal ah uu markaas soo saaray ayuu ku sheegay in mareykanku uu sii wadi doono dabagalka warbixinada dembiyada dagaalka islamarkaana uu la wadaagi doono xogta uu ururiyo xulufada iyo hay-adaha caalamka maxkamadda sharciga ayuuna ugu dambeyntii uu sheegay inay mas-uul ka noqon doonto go-aaminta eedeemada dembi kasta oo ka dhaca ayuu yidhi bilikan dowladda ruushka waxay beeniyeen inay beegsadeen dad rayid ah islamarkaana dagaalka ruushka ama duulaanka ruushka uu ku qaaday ukraine xilligan uu yahay mid cirka isku sii shareerayo
guud ahaan intaas ayaan jecelnahay inaynu kusoo gabagabayno war waxay dalkii daafaca caalamka inaga soo gaariy oo aad ka dhageysaneysay reediyo dalsan waad ku mahadsantihiin la socodka iyo lajaanqaadka warka duuri reediyo dalsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel